بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكوما وحين وقهد لدونا الإصلاح بين الناس in dadka gudahooda la hagaajiyo marka khilaaf yimaado iyadoo khudbadda aynu uga jeedno inaynu talo ku siino guurtidaa isu xilqaantay inay dhexdhexaadiso khilaafkaa ka jira xisbiga talada dalkaaya oo ficlan waa erayo urursan oo aynu ugu ilo bixinayno inaynu ku eegno khilaaf marka uu yimaado sidii wanaagsanayd ee kheyrka badnayd ee ay ku kala bixi jireen dadkii wanaagsanaa ee inagu horreeyey bani aadamkuna master buu leeyay uu ku noqdo marka ay wax ka qaldamaan fi suurati huod ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda boqol iyo toddobiyo toban waxa uu ku tilmaamay wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluhaa muslixuun ilaahay ummad ma halaago gudahooda kama halaago bidulmin ay bikufrin gaalnimo ilaahay kuma halaago wa ahluhaa muslixuun wa ahluhaa caadiluuna baynahum haddii ehelkoodu ay isu cadaalad falaan ilaahay ummaddaa ma rogo subxaan allah qur-aanka aayaddaasi ku jirta alimaam ashawkaani fii kitaabihi fatxu lqadiir ayaa uu kaga warramay iminka dunidu waa boqol iyo dhowr iyo sagaashan dowladood wey waddan islaamah oo dad muslimiinay ku nool yihiin oo aan maanta dhibi ka taagnayni ma jiro subxaana allah waddamadii muslimiinta ah kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon sannadood baa laga soo wareegay wakhtigii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hijrada uu galay oo ficlan islaamku oo maanta aynu ognahay dunida meel la istaago oo aan laga eedaamayni ma jiro dunida ama ha noqoto cornariska dunida skimowska dadka gaagaabani ay ku nool yihiin ma jirto caalamka maanta aada arkaysa ee siraadan koone ilaa koone meel aan kelimatu laa ilaaha illallah aanay ka baxin walaakin maca alasad laakiin dhibaatada haysata muslimiintii waxa weeye hoggaankiibaa qaldamay bani aadamkana haddii hoggaanku qaldamo oo madaxu alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa hooyaay ina fi ljasadi mudqa jirka waxaa ku jirta waslad idaa saluxat salaxa aljasadu kulluhu haddii wasladaasi ay wanaagsanaato shirka oo dhani waa wanaagsanaanaynaa buuri rasuulku calayh isalaatu wassalaam waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu haddii wasladaasi ay xumaato jidhka oo dhani waa xumaanaya macnaheedu waxa weye bani aadamku waa ruux iyo caqli iyo jidh saddexdaasuu bani aadamku ka kooban yahay saddexdubana waxay u baahan yihiin wax lagu kobciyo walidaalika waxaa weeye maanta muslimiintii halkaa maxaa dhigay yacni hoggaankii baa ka qaldamay waxaa maanta dhib haysata muslimiintii maanta meel kale ha u raadinin waxa weeye hoggaankii baa qaldamay hoggaanka marka laga hadlayana qaar baa u haystay in madaxweyne laga hadlay hoggaanku waa culummada hoggaanku waa salaadiinta hoggaanku waa baacushteriga hoggaanku waa aqoon-yahanka hoggaanku waa dadka yacni xoogga iyo cilmiga iyo aragtida iyo talada u ummad waxaa hogaamiya ahlulxalli waalcaqd kuwa u ila bixiye wey wadaadkii halkaasuu ka hadlaya igaadhsii baacbashiriga halkaasuu ka hadlaya igaadhsii suldaankii halkaasuu ka hadlaya igaadhsii kii aqoonta laha halkaasuu ka hadlaya igaadhsii bal ummadan oo boob u wada dhaqaaqday ka war yaa dalka boobaya kii baacbashiriga ahaa ee aabihii lacagta uga dhintay ee xalaasha ah ayaa dhulkii iyo dadkii iyo dhagixii iyo cid walba boobay wadaadkiibaa dhinaciisii ka boobay suldaankiibaa dhinaciisii ka boobay dal dhan oo boob u wada dhaqaaqay ya waxay noqonaysaa haddii laga dayn waayo annaguna masaajidka inaanu dee qaybina adeer tanaa la qaybsanaya ya maalino waa qaybinaynaa ayaada ninkii lacagaysta soo diyaargalo baaraka allahu fi mitr squarekaanu iibinaynaa masaajidka laanoo lacag badan buu jarayaa buurta haddii nin walba dee marka las intaana lagu soo gaabin war lacagtiina haysto oo dalka u tula oo caruurtiina u tula oo aakhiradiina u tula waxway dalka dadkaa wada leh ilaaliya baaraka allahu fiikum waxba qaldan laakiin waxa qaldani ma aha waa inaynu fahamno garanno halkay wax ka qaldan yihiin walidaalika waxa weeye waxaan in yar tilmaami doonaa oo aan badnayn inaan sheego la taliyo nimanka maanta wixii dadku lahaayeen isku haysta geelaygii baa la dhacayey waa nin geel laga qaadi ma jiraada horena waan idinku sheegay waxaa laysku haystaa waxa weeye waa shantaa boqolee shilin ee islaanta miskiinada ee magarata agoonta laga ururinaya wey innahaa amaanatun walaysat tucma innahaa xaqun calaa man waliya biha walaysat xaqun lah innahaa amaana waxaan waa wax dadku leeyahay walaysat nucmatun maaha wax qof leeyahay inahaa xaqun calaa man wali biha walaysat xaqun lah laakiin waa ayo waa kee ciddii intaa garanaysa maanta waxaa la jecel yahay inaad tilmaantood dhinaca raacdo waxaa la jecel yahay qadaraasyada socda inaad dhinac ka fuusho waxaa la jecel yahay mashaariicda socota inaad dhinac ka soo gasho waxaa la jecel yahay wixii la qaybsanaya inaad qaybtaada ka qaadato waxaa la jecel yahay boobka inaad dhinac ka noqoto taasaad wax ku noqonaysa haddii kale yakuunu lmar-u laa shay haddii kale qof aan jirin oo aan cidii waxba weydiinayn oo aan meel ka tirsanayn weeye waa kuwa maanta leeleelaya kuwii aqoonta lahaa kartida lahaa waxu soo bartay wax qaban lahaa ayna haa-ulaahi lyowm kuwaas maanta halkamay joogaan yaa wax weydiinaya kuwaas wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuuna baynahum walaqad sadaqa alxaqu fii kitaabih ilaahay ummad ma halaago gaalnimo kuma halaago war bal aayaddaa u fiirsada qur-aanka ku jirtaa hadday gaalo iskugu baxaan ilaahay ma halaago gaalnimo kuma halaago wa ahluhaa muslixuuna ay bimacnaa caadiluuna baynahum hadday dadkaasi isu cadaalad falaan ya maxaa maanta dadku isku hayaa ila waa inaad fahamto oo aada garatee waa maxay khilaafku bani aadamku marka wax dhacaan waa inuu fahmo nuqdatulkhilaaf wax la taaban karo waa inaad aragto laakiin marka ay noqoto anigana markayga iga kac adiguna markaagaan kaaga kaco ebel baa ku dhoolaaday ana markaygaa ku dhoolaado arrintu ay taagan tahay yacni subxaan allah wax qof leeyahay ama koox leedahay ama xisbi leeyahay waa ma'saad wey waxaan leeya war ka daaya ummaddaa le waxan laba qof iyo saddex qof iyo boqol qof iyo ma aha qadiyadto waa harwad ummade waa aragti waa halgan muddo dheer qaatay oo ummad leedahay oo u baahan in dadkan cadaalad bay u baahan yihiin dadkan talada oo la baahiyay u baahan yihiin hantidooda oo loo qaybiyo si cadaaladna loogu qaybiyo ayay u baahan yihiin waxooda oo loo ilaaliyo ayay u baahan yihiin boqolaalkaa dhallinyara ee maanta cadilan in loo ilo bixiyo oo shaqo loo abuuro oo dalkan horumar la gaadhsiiya ayay u baahan yihiin waa aslix idan si kooban waxaan u tilmaami doonaa wixii rag soo maray ay ku kala bixi jireen ataquulu li yaa cali أنا على الحق وطلحة والزبير على الباطل قال ويحك يا مسكين لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله أتقول لي يا علي أنا على الحق وطلحة والزبير على الباطل قال ويحك يا مسكين علي بن أبي طالب مركز قبتين صحابته أتقول لي يا علي أنا على الحق وطلحة والزبير على الباطل calowman waxaan kaa dhegaystaa maanta anaa xaq ku taagan dalxa iyo subayrna baadil bay ku taagan qaala waxaka maskiin laa tacrifu alxaqa birijaal kaa nin muslim oo dee dadkii muslimiinta ay meesha jooga waxaa caliya ay isku hayeen dalxa iyo subayr buu fahmi waayo oo ku adkaatay oo labadooduba saddexdooduba ay yihiin casharatulmubashiriinka khilaafkii bashar bay ahaayeen saxaabadu iyo dadkii wanaagsanaa inala mida oo masaa'ilka qaarkood aan fahmi waaye yacni la yaaba waxyaalaha qaarkood marka ninkaa muslimkii maxaa la ysku hayaa saxaabadu isku hayaan buu fahmi waaye walidaalika buu su-aashaa weydiiyey cali bn abi taalib qaala wayxaka miskiin laa tacrif ilxaqa birijaal cali bin abi taalib wuxuu aha dadkii ilaahay xikmadda u dhaliyay kaana caaliman wa kaana faqiihan wa kaana taqiyan wa kaana faahiman wahada maa yusamaa waxaa la yidhaha bani aadamku marka la sifaynayo inkastoo dadka qaarkood ay ku talax tageen cali bin abi taalib radia allahu canhu laakiin kaana min ahli beyti rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam walidaalika waxa weeye wuxuu leeyahay erayo kooban oo laakiin manhaj ah kelmadaha uu yidhi bay ka mid ahayd arrintan laa tacrif ilxaqa birijaal war xaqu yaanu rakaagani buwe waa waxaa imika imata inta nin xaydin wadiyaabaysa moogta subxaan allah isma weydiin maayo maxaa la ysku hayaa hebel baa halkaa jooga iyo hebel baa haynka war arrintu hebel maaha waa khilaafkan ummaddaa leh taladii ummaddaa la ysku haysta qadiyaddu hebel iyo xisbi iyo reer iyo waxaaba taagan laa tacrif alxaqa birijaal waa inaa raacdaan xagga uu wanaaggu ku jiro ummadda taladeedu ku jirto wanaaggeedu ku jiro wanaxnu maca haaulaai ficl annagu magacyo iyo hebel iyo waxaasi halkaasaanu ku tiirinaa markay noqoto qadiyadda ummadda ay noqoto maxaa maslaxad ummadda ugu jira ayaa taladeedu ay tay markaas maxaa maanta ummadda ku badbaadaysa laa tacrif ilxaqa birijaal ama mid lacag badan ha la haysto ama mid markaasi madaxnimada haya ha noqdo ama mid ma garatay siduu doono yeela ha noqdo ama ma garatay wamaa adraak wamaa adraak waxaasoo dhan halkaasaa la yska dhigaya markaas maslaxadda ummaddu maxay ku jirtaa sidee wanaagku ku jira sidaasuu ku jira taa waa in la go-aamiyo laa tacrif ilxaqa birijaal bal icrif ilxaqa tacrif ahlahu markaa nimankaa isxilqaamay goortida waa shaqadoodii in marka ay wax yimaadaan waa ku ammaanaynaa wajazaahum allahu khayran laakiin waxaanu leyna war ka cadaalad fala ya arrintaa aad gasheen waxaanu leyna laa tacrif ilxaqa birijaal cidna haw ee xalil ya magacuu doonaha sito titlekuu doonaha sito waxa weye qofkii waxa weye qaldan waa in la ydhaa waad qaldantee ka joog si ummadda loo badbaadiyo laa tacrif ilxaqa birijaal bal icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa garo markaasaad raggiisa garan doontaay arrin baa ku soo gorodhay muslimiinto gabadh baa la yidhi gurigeeda waa lagu noqonoqdaa nin mujaahid oo nimankii muslimiinta ee waaweynaa ka mida ayaa gabadhaas si qaba markaa cumar binu khadaab baa ka xumaaday waayo isaga ka mas-uula guryaha muslimiinta marka laga maqan yahay oo ninkaa muslimkaee mujaahidkaa isaga dagaalka u diray cali baa lagu yihi weli gurigaasi cafwan cumar binu khadaab xisbadii oo ahaa dhaqan ilaalinta ciidankii muslimiinta hada yusamaa asxaabu alxis baa la odhan jiray ciidankii booliska ahaa ee markaa u qaabilsanaa dhaqan celinta ayuu u diray gurigii oo uu yidhi ka soo war hela cumar binu khadaab radia allahu canhu oo gabadha muslimadda ah iigu yeedha buu yidhi waxaa la ydhaha markii guriga lagu garaacay gabadhii muslimadda ahayd ee lagu yidhi amiir almuuminiinkii baa ku doonaya ayaa gabadhu way naxdayoo ilmaa calusheeda ku jiro way dhicisay baa la ydhaha naxdintii markii la yidhi amiir almuuminiinkun baa ku doonaya marka way ka soo noqdeen muslimiintii waxay kusoo noqdeen amiir almuuminiinka waxaa la amiir almu'miniin waanu u sheegnay laakiin gabadhii mushkilad baa ku soo korodhay ilmay siday naxdintii gabadhii way dhicisa dabeete ahlu shuuriyi muslimiintu iskugu yeedhay cumar binu khadaab yacni waa qof muslima oo calool ku jira dhimashadii cumar binu khadaab intuu u taliyaa markaas ahlu shuurihii muslimiintoo dhan baa ka fadhiistay qadiyaddii yacni waa qof dhiciyey oo weliba dee ku dhacday arrin dariiqii saxdaa loo maray leanno gabadhii waa loo tegey albaabkeedii baa lagu garaacay lama hadidin laakiin waxaa la yidhi amiir almuuminiinkaa kuu yeedhay intaasoo keliya tii baa naxdintii ay ka dhalatay gabadhii in dhibaatadaasi ay gaadho xadaska laba arrimoodba waynu ka faa'iidaysanayna cumar binu khadaab siday ugu weyneyd qof muslima in wax la gaadhsiiyo ilmaha yar caloosha ku jirana ha noqdeen wuxuu iskugu yeedhay ahlu shuurihii muslimiinta saddexiyo labaatanka dowladooda carbeed ee maanta jira bariga dhexe ee maanta la sheegay dunida oo dhan ay isku hayso eeshiyada fog ee magarata la yidhaahdo asharqu l aqsa ama fariska la yidhaahdo dhulalkaasoo dhan kala badh buu ka telinayay cumar binu khadaab radia allahu canhu oo marka aynu ka hadlayno tuulo yarow buu telinay arrintaa dhacday darteed ba ahlu shuurihii oo dhan la yidhaaha ka fadhiistaan maadaama dhibaata ay timid oo qof muslima oo calool ku jiray dhibaata ay gaadho go-aan bay soo saareen ay leeyihiin amiir almu'miniinku waa saxsanaa wax dhibii ma jirto dabeete cali bn abi aalib oo keliya ayaa ka maqnaa baa la yidhahdaa xadaskaasi daaif buu yaro gaadho waxaa la idhaha markii arrintii dhammaad adugu dhammaad ay ku dhowdahay ayuu yimid daa'imanna waxaa la idhaha cali bin abi aalib hadalka waa ugu dambaysiin jiray leanno xakiim buu ahaayo inta badan hadalkuu heli jiray fa kaana yaquulu lahu famaa taquulu yaa abaalxasan culimmadu waxay idhaahdaan hadalka markuu soo dhammaystiro isaguu ugu dambaysiin jiray wuxuu odhan jiray yaa abal xasan adiguna arrintaa maxaad ka leedahay marka cali bin abi aalib ayaa wuxuu la hadlay cumar bin khadaab wuxu uhi yaa amiir almu'miniin ma waxaad jeceshahay inaanu go-aan ku siino oo ah sida aad ilaahay kaga badbaadayso umaduna ay ku badbaadayso mise waxaad doonaysaa inaanu kuu go-aamino sida aada jeceshahay adigu dee raggii rag ahaabaa uu ahaa wuxuu uhi waxaanu jecelnay sida aan ilaahay kaga badbaadayo ya ummadduna ay ku badbaadayso wuxuu uhi waar iska bixi lacagta waa lagugu leeyay aniga aragtidayda cilmigayga yaraa markaan isu geeyey muslimiintana weliba ma ay jeebadaadaad ka bixinaysaa buu yihi diyadaas iyo bixi adugu magaratay arrintaasi cumar binu khadaab wuxuu uhi sidaasaan ku qaatay buu yihi radia allahu canhu laa khayra fiikum in lam taquluu itaqi اllaha ya cumar walaa khayra fiina in lam naqbalha laa khayra fiikum in lam taquluu itaqi اllaha ya cumar ma ay dhacayso buu yihi war khayr ma liidin buu yihi haddii laydinka waayo nin intuu isa soo taago idhaahda itaqi allaha yaa cumar cumar binu khadaabow ilaahay ka yaab oo ilaahay u soo noqo marka arrin yimaado walaa khayra fiina in lam naqbalha annaguna khayr ma lihin buu yidhi markaad tidhaahdaan war kadaa haddaanaan idin aqbalin sida ummaddu ay ku badbaadayso idan dadkii wanaagsanaa sidaasay ahaayeen bashar bay ahaayeen saxaabadu waa isqaban jireen laakiin waa kala garbixi jireen waa isqaban jireen laakiin waxay lahaan jireen cid kala saarto oo yacni waxa weeye nin walba gidaar ku xidha marka dee wax yimaadaan oo wax u sheegta ayay lahaan jireen fii suurati الnisaa laa khayra fii kahiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqati aw macruufi أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أيضا في سورة النساء فقل يا أفريط من الله وحليه لا خير في كثير من نجواه إن بضل وفقي خير بالله هذا إلهي فقفر بضل والله فقا أما الشرر بضل خير بالله إلا من أمر بصدقة shir la leeyahay war waxa weeye cid ha lagu tabantaabiyo mooyaane aw macruufin ama wanaag laysku falayo mooyaane aw islaaxin bayna annaas ama dadka gudahooda lagu hagaajinay markaa saddexda arrimood ee marka shir la qabto ugu fadliga badan leh maxaa ka mid a in dadka lagu heshiisiiyo markaa jazaakum allahu khayr guurteeda waxaynu leenahay shaqadii rasmiga ahayd ee ilaahay ku dhawaaqay ee qur-aanka lagu sheegay ee mu'miniintu ay lahaayeen baa qaateen waa shay aada u wanaagsan ilaahayeedu ku asturo laakiin waxa weeye aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima mu'minku ma sinaysan karaa haa mu'minku wax ma xadi karaa haa mu'minku been ma sheegi karaa maya waa xadiis saxiix been waa loo diiday qofka muuminka inuu been sheego walaysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayunmii bilkalaami khayra bal xadiiska u fiirsada been sheego maaha ka dadka gudahooda hagaajinaya ee hadalka ku daraya been waa loo baneeyey subxaan allah waa marka keliya beenta la baneeyey waa macay waa marka aada dadka heshiisiinayso hebeloo hebel maanta oo dhan kulaa ninkaasi inaan qoorta ka jiro mooyaane arrinkaygu arrin maaha ayaad odhanaysaa subxaan allah ayaa ninka maanta oo dhan wuxuulaa ninkaa nin ka wanaagsani ma jiro intaa adigaa bugtay hadalkii bedelaya waa marka keliya la baneeyey inaad hadalka been gashay markaad dadka muslimiinta a heshiisiinayso iska daa imanka inagu waynu ku sii daraynaa intii uu qofku yidhi ee wanaagsanayd baa la kordhinayaa oo la leexinayaa subxaana allah innagana maxaa laynoo bandheeyey marka la doonayo dadkii in laysu keeno waa marka keliya laysa alkadaabu aladii yunmi bilkalaam ma aha mid been sheegaya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka hadalka kordhiya lakay yuslixa bayna annaas si uu dadka u hagaajiyo bartankooda kaa waa loo baneeyey buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa dadkii isu keenayso hadalkii waxbaad ku daraysaa oo hadal aanu qofkii odhanoo laakiin wanaagsan ayaad ku daraysaa waxaad leeda wuu ku ammaanayay waxaad leeda wanaag buu kaa sheeganay waa hadal aan jirin si aad dadkii iskugu soo jiido idan waxaynu leenahay in laga shaqeeyo dadka in la heshiisiiyo waa shaqadii ambiyada oo wixii laynoo diray wey xadiiska uu bukhaari wariyey ee fatxiga ku sugan abi muusa wuxuu yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa soo qaabilay saxaabiga loo yaqaan xasan bin cali bin abi taalib isagoo masaajidka salaadii jimice ayuu soo qaabilay markaasaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam ilka caddeeyey oo uu yidhi kaasi waa inankaygi buu rasuulku yidhi calayhi isalaatu wasalaam walacalahu allaahu an yuslixa bahu walacalahu allaahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaa laga yaabaa buu yidhi in ilaahay uu ku heshiisiiyo inankaa yar ee arkaysaan markaa waa xasan bin cali bin abi taalib laba kooxood oo muslimiinta ka mid a oo isdilaya oo awood badan ayaa ilaahay laga yaabaa inuu ku heshiisiiyo ayaa uu yidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka cali bin abi taalib inankaa uu dhalay xasan iyo xuseen inankiisa weyne xasan la odhan jiray buu ahaa idan xasan bin cali bin abi taalib labiyo toban kun oo mujaahid oo dee raggii rag ahaaya ayuu watay markii uu ciidankiisa u dhiibay mucaawiya bin abi sufyaan subxaan allah waxaa la yidhaha inuu madiino qabsado wuu ku signaa markaa wuxuu hi war maxaa cali bin abi taalib waa kii istishaaday wuxuu hi war maxaa muslimiintu ay isku dilayaan wuxuu yidhi ciidankii baan kugu wareejiyey taladiina aadaan kugu wareejiyey anaa ka tanaasulay anigoo khilaafada leh ayaa uu yidhi ali xasan bin cali bin abi taalib isdili maayaan muslimiintu anaa ka tanaasulaya buu laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi cadaalad baa lagaa rabaa buu yidhi oo dadka muslimiinta ah u cadaalad fal ayaa uu ku yidhi xasan bin cali bin abi taalib idan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam tanabu-aadkiisii bay ka mid ahaa ilan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qeybka u tilmaami jiray mararka qaarkood oo waxyaalo badan oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ka sii warramay oo dhacay ayaa jira tanaa ka mid ahayd waayo cali markaas xasan bin cali bin abi taalib inan yar oo aan guursan oo dacyar oo dadkii masaajidka ku ciyaara ahaa ayaa uu ka mid ahaa marka uu kelmadda rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ku yidhi xadiiska alimaamu albukhaari uu wariyey jaabir bin cabdillaahi uu soo arsaaray radia allahu canhuma rasuulku calayhi isalaatu wasalaam baa wuxuu u soo baxay niman murmaya waidaa axaduhumaa yastawdicu alaakhara wayastarfiquhu fii shay wahuwa yaquulu wallaahi laa afcalu fakharaja calayhimaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ayna almuta'ali cala allahi laa yafcalu اlmacruuf laba saxaabi baa is haysta marka mid baa qaylinayo midna wuu baryayaaba wati waar iga daa buu leeyay midna ilaahay baan ku dhaartay wallaahi inaanan yeelin buu leeyayo aada buu u dhaaranaya ayna almuta'ali cala allaahi marka rasuulku waa cadhoodayo meeyey ninkii ilaahay ku dhaaranaye lahaa wallaahi inaanan yeelayn waa kee buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kelmaddii buu rasuulku diiday ninkii dhaaranaya lahaa wallaahi inaanan sidaa yeelin subxaan allah waxaad la yaabaysaa imaka waxaa laysku haysto waan idiin sheegaya yaa alle waxaan imaka laysku haysta lagu murmay adan afar milyan wey somalilan baa wadale dalkan iyo dadkan iyo taladan wadale saddexdan laga sheekeynaya ama intan xukuumadda joogtay kontonka iyo xisbiga kulmiye muxuu ka yahay adan somalilan kenya ya waa afraad wey halgenkii ummadda maxay ka yihin waa afraad marka ummadda loo eego one point yani one point one percent kama ah marka waxa weeye waa taladii ummadda waxaa laga hadlaya ma aha inay u qaataan xisbiga kulmiya in arrinta talada ummadda iyagu ay leeyihin oo keliya ummadda alle wax yani codkan ummadda alle taladan ummadda alle ilaa amaanatu walaysa tucma marka waa in la tixgeliyo dadku waxay doonayaan markii cumar binu khadaab oo dhintay ayuu iskugu yeedhay lixdoodii waliba aarga aada ugu fiirsanta in badan baanu wax idiin sheegnay laakiin dhibaatada ilaahaysta waxa weeye man yacmal biha tala maxay taraysaa wanaagsani haddaan lagu dhaqmayn oo aan la yeelayn oo aan magaratay la raacayn wax allaale waxay taraysaa ma jiro talada waxaa loo soo jeedinaya in la raaco lagu go-aan qaato lixdiinana muslimiinta ugu fadli badnaa buu u yeedhay markii talada muslimiinta uu sii dhimanayay wuxuuhi waan waa ogtihiin waan dee dhibashadaydii baa soo dhow markaa dhiiggii baa la joojin kari waayo waayo saddex tooriyood baa lagu dhuftay cali bin abi taalib marka cafwan cumar bin khadaab waxaa la idhahdaa biyaha caanaa la siiyey caanihii baa halkan ka soo baxay biyaha la siiyo biyihii baa halkan ka soo baxay waxaa loo ogaaday inaan la joojin karin marka wuxuu ogaaday aadna buu u dhiig baxay cumar binu khadaab radia allahu canhu wuxuuhi war intaana dhiman igu yeedha nimankii meeshan dee lixdii igu yeedha hogaanka muslimiinta oo dhan marka lixdii baa loo yeedhay soo fadhiisiya buu yidhi hortiisay soo fadhiistay wuxuuhi lixdiinaasi saddex cisho go-aan ku soo saaray nin saxaabadii ka mid oo raggii ugu adkaayana wuxuu yihi war haddii albaabka isu taag saddex cisho hadday go-aan ku soo saari waayaan wuxuu yidhi hadday saddex iyo saddex noqdaan adigu mid afare buu yidhi afar iyo saddex ha noqdaan buu yidhi haddii saddex ay diidaan buu yidhi markaad adigu afarayso waa tree against four macnaheedu waxa weeye waa saddex iyo afar majoritygii baa lalaga leeyahay saddexdaa madaxyadooda halkaa dhig buu yidhi yaanay ka bixin meesha buu yidhi bale ragaa u fiirsada ragga la laynaya waa kuwe waa sacad binu waqaas waa dalxa binu cubaydallah waa saciid binu sayd waa cabdiraxmaan binu cawf waa kuwii iyagoo lasoo taagnaa jannada loogu bushaareynayay war yaanay muslimiinta khilaaf gelina madaxyadooda halkaa kaga tag buu yidhi saddexdaas haddii saddex cisho ay go-aan ku soo saari waayaan oo aada waxba ka garan weydo iyagana madaxyadooda meesha kaga tag buu yidhi muslimiintu ha tashadaan subxaan allah wax weeye maxaa laga hadlayaa laa cali bin abi aalib walaa cabdiraxmaan bin coof walaa raggii dee rag ahaa eed og tahay way ragga go-aankaa uu ka gaadhiyay cumar bin khadaab radia allahu canhu kuwaas yaanay khilaaf uma degenin buu leeyay wuxuu u yeedhay labadii nin ee uu tuhmayey oo cali bin abi taalib iyo cusmaan bin cafaan oo uu markaa isleeyahay waa labada ugu codka badan la muslimiinta waa dhegaysa buu yihi cali bin abi taaliboo taladan rasuulkaa ka tegay calayhi isalaatu wassalaam ha ka tagee wuxuu kaga tegay abubakr bin abi quxaafa abubakar wuxuu ahaa ninkii muslimiinta ugu fadliga badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu aqoonta badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu kartida badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu toosnida badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu dhibirsanaa wuxuu ahaa ninkii ugu ururinta badnaa ayuu ahaa miyaa la yska doortay abubakar hadday reernimo noqoto saddex reer baa quraysh ugu waaweynaa reer waa reer beni umaya oo makaba iyagaa lahaa oo cismaan binu cafaan baa ka dhashay reerna waa reer beni haashim oo dee waa reerkii furaha kacbada haysto dee rasuulkaa ka dhashay calayhi isalaatu wasalaam oo weligoodba iyagaa kacbada furaheeda haysta reerna waa reer beni maksuum oo ninkii abuljaal lo odhan jiray camar binu haasham oo khaalid binu lidiya baa ka dhashay oo waa quraysh waa reerkii hubka u hayn jiray saddexdaa qabiilaa quraysh ugu waaweyn reer beni cadi binu nawfal waa cumar binu khadaab baa ka dhashay oo isaguna maxkamadday u haysan jiray abubakar waa reerka ugu yar quraysh qabiilada ugu yar yar yar yar qurayshku ka tirsanya abubakar islaamku tusaaluu soo qadimay waxaan maanta gaaladu ay ku faaleyso kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon sannadood ayaa islaamku yaa ugu wanaagsan yaa ugu karti badan yaa ugu aqoon badan yaa ugu wanaagsan yaa ugu ururin badan yaa ugu yaa ugu islaamku waa tii uu ku shaqaynayay wuxuu war meesha abubakar baa rasuulku u dhiibay anigana wuxuu idhi way garanaysaano sidaan ku imid waa ogeydeen buu yidhi abubakar markii u dhintay shan meelood buu isku khilaafsanaay uu yeedho wuxuu ihi waxaan doonayaa meeshii dagaal baynu ku jirnaa markaa labadii quwuud baa haysta muslimiinta shaamna dagaal baa ka socda ciraaqna dagaal baa ka socda islaamku maanta laba dagaal buu ku dhex jiraayo wuxuu u baahanya alqawiyu alaamiin nin qawiya oo oo aamina maantana adigu noqdee ma ka tanaasushay buu yihi waxaynu isku khilaafsanay wuxuunamaya kamaa tanaasulin oo kusii adkaysanaya buui taladii baan ku dhiib adugu sidaasuu taladii cumar binu khataab ku qabtay oo wakti dheero wakti gaari loo soo uray almuhim wuxuu war anigana maanta waa ay arkaysaa sidaan ku imidna waa ogeyde abubakar baa ii dhiibay oo sidaa gartay muslimiintana wuu kala tashaday lixdan uu yadhay ahlu shuuraa nin keliyaa diiday shanna way isku waafaqeen wuxuuhi war waa arkaysaan abubakar markuu xanuunsanayay cumar binu khadaab wuxuu ihi koob iyo toban meelood buu rasuulka ku diiday koob iyo tobankii intaba qur-aanku isagu raacay anigana shan meelood buu iigu diidan yahay haddana markii aan idin eegay maanta dhibaatadiinu ku jirnay isagaa idin nabadgelin karaya taladii baan u dhiibaya ka warrama shan baa yidhi ilaahay baa kuu afajiyey dalxa bin cubaydalaahi baa yidhi waar ha nagaga tegin waar ha nagaga tegin cumar binu khataab adeer waan isdilaynaaye oo dalxa bin cubaydallah saxaabi kulul buu ah oo ficlan run buu ka sheegaya waana asharatulmubashiriin soo abuubakaroo markaa waxaa la yidhaha meel yar buu fadhiyo caaishuu yidhi sii adadkee dhiban baanu murmaynaahy abubakar o aanka ekanayn ba yidhi atukhawifinuu billaahi subxaanahu wa tacaala maalad ilaahay igu baqadgelinaysa walaahi aquulu lirabbi innii istakhlafta ahlaka khayra ahlik ilaahay waxaan ku odhanayaa buu yidhi ilaahay oo sidaasaan u eegay markaasaan arkay kii ugu khayrka badnaa inuu cumar yahay kii baan kaga imid baan ku odhanayaa baan ku yidhi go-aankayguna waa kaasi ayaa uu yidhi dee wuu go-aamiyey dalxa isagoo ka cadhaysan buu ka baxay markaa shan iyo mid bay noqdeenoo sidii buu muslimiintu iskugu yeedhay sidaa kumuu daynin waxaa la leeyay wixii hoggaanka muslimiinta ahaayoo dhan buu iskugu yeedhay masaajidka wuxuu yidhi war waa arkaysaan waanan xanuunsanayaa ahlu shuurihiina waa la tashaday waxay isku waafaqeen cumar binu khataab ee raalliba ka tihin muslimiintii oo dhanoo dee masaajidka sidaa u fadhida gacantaa loo taagay wax dhakada laga keeni jiro oo lasoo rari jiray islaamka gudihiisa laguma hayo muslimiintoo dhan baa u codaysay radiinaa yaa khaliifatu rasuulillaah ka raalli baanu noqonay khaliifkii rasuulka waxa aad ku aamisay marka cali bin abi aalib buu weydiye ayuu waaninaya wuxuu le wareedha haddaad calow ku soo baxdo talada sidaasaanu ku soo wada ilaahay baan kugu dhaariyay reer bini haashim muslimiinta ka ilaali waa reer weyn waa reerkii nebigu ka dhashay waanu ognahay qiimahooda iyo karaabadooda laakiin boqortooyaha ka dhigin islaamkoo reer beni haashim talada yaanay u badan cadaalad iyo kitaabkiiyo sunnaana kugu ogahay oradoo iska teg buulaasule waa cismaan igu yeedha cismaan baa loogu yeedho col waa dhigayso waa reer beni umaye muslimiinta ka ilaali waa reerkii maka deganaa marka wuxuu leeyahy muslimiinta taladooda cusmaan bin cafaan baa ku soo baxay halkay fitnadu ka dhacday waxaa la idha taladii muslimiinta reer beni umaye toban gobol bay ahaayeen siddeed bay qabsadeen reer beni umaye halkii uu kacdoonku ka dhacay muslimiinta haddaba waktigii saxaabada siddeed gobol bay qabsadeen reer beni umaye waa kelmaddii cali bin abi daalib uu ka tilimiy waxaa taladii muslimiinta ku soo biiray niman qoraalka bedela oo cismaan bin cafaan haddana ku hoos jooga ayaa taladii muslimiinta ku soo biiray waana kuwii uu kala telinayey kacdoonkii ugu dambeeyey muslimiinta gudahooda ka dhacay heshiis bay wada galeen cismaan bin cafaan niman muslimiin oo meel ka yimid dabeeta qoraal buu u qoray qoraalkiibaa lagu kala tegey show mabay akhriyeen qoraalka show markii ay tegeenubay qoraalkii hoostiisa akhriyeen nimankaasi markay ku yimaadaan waanu afgaran laanay aakhiraha loo diro subxaana allah waanba ismaan bin cafaan baa warqadan qoray oo amiirkii mu'miniinta kelmaddaa qoray oo ficlan culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin in dhexda laga bedelay dib bay u soo noqdeen dagaalkii wuxuu ka bilaabmay gudihii madiinuu ka bilaabmay dagaalkii maalintaa bilaabmay ilaa maanta muslimiinta kaa ku socda wey war khilaafka ha laga ilaaliyo ummadda waxaanu leenahay idinkuna war ha kala raacina ya ha kala raacina waxa weye ninkii qaldan ama madaxweyneha ha noqdo ama ha noqdo mid kaleo ka soo horjeeda oo magac sheeganaya ama xisbi dhan ha noqdo ama koox ha noqdaan ama baarlamaankao dhammaystiran ha noqdo ama konton ha noqdaan adeer ummadda ka weyn intay doonaan tiradoodu ha noqoto soo wax gacmaha ku jira maaha waa in la yidhaahdo war ka daaya sidaas waa qalad oo ummaddaa ku jabaysa marka baaraka allahu fiikum talada aanu halkan ka bixinaynaa waxay tahay aanu guurtida kula talinaynaa hawshaa ku jirta war cadaaladda ogaada war waa la garanayaa waxa la ysku hayo waxa lagu kala baxayaana waa wax fudud saacad ma qaadanayso haddiina loo dhiibo saacad bay qaadatay qaar baa ku odhanaya aw xirsigaa haddii loo dhiibo de mar keliyuu kala jaraya dee lama doonaya in la kala jaro sheekho waxaa la doonaya in la kala luusho dee haddii kala mashruuc baa dhimanayna dad badan baa mashaariicdooda go-aysa waa in wuxuu la wadaa moogto la wareegaago oo dadkuna ay dawaqsanaadaan oo suldaanku halkan ka soo kaca oo baxay caynkan oo sida yacni ummaddii taladeedii baa mashruuc wada noqotay waa in mashruucun lagu jira laakiin arrinku waa arrin urursan aada u urursan macamil aanu saacad qaadana leannu intii baynu soo taagnay wixii qornaa baynu garanayna wixii joogay baa la garanaya waa basiid jiddan kadaa sidaa dhe laakiin go-aankaasi muxuu ku xidhan yahay waa inaad marka hore dalkan ku xidhan tahay oo aada iyo u danaynayso ayo waa inaanad xisbi u danaynayn waa inaanad qabiil u danaynayn waa inaanad koox u danaynayn waa inaanad interes yacni dan khaaso oo adugu aada leedahood isleeda ama way kaa xumaanaysaa ama way ku wanaagsananaysa ama waxbaad ku helaysaa waa inaanad u danaynayn waa in maslaxadda ummadda sidee khayrku ku jiraa oo cumar binu khadaab baad imanka dhaarinaysaa buu yidhi adeer maxaa loo dhaarin waayey buu yihi dee dhaar baa lagu yeeshay waa masaajidka bartankiisa waa muslimiinta o dhan ninkii ugu fadliga badna yaa amiira almu'miniin arrin baad keentay arrinkiina dhaar buu ku xidhan yahay dee waa ku dhaarinaynaa masaajidkaanu weliba kugu dhaarinay waa saxaabi saxaabada ka mid ay isqabteen cumar binu khadaabo markaasaa wuxuu yihi maxkamadda kaale sida waanan uga tegi maayo meesha yare aada adugu soo meeshii aada adugu lahaydeed adugu magacawday ka joogiy soo meesha aan uga tegi maayo iga daadeer waa cumar binu khadaab waa amiirkii mu'miniinta ayaa la diiday in maxkamaddiisii la tago adeer ma tegaya buu yidhi iga daaya haddaan tago waan ogay go-aankeedii baa si yaallaan garanayaa adeer maxaa talaa buu yidhi sidu anigu sayid binu saad waan ku kalsoonay haddii arrinkan laga cadaalad falayo aniga saxaabigaasay igu dhantay ee cumar binu khadaab u tago oo waxaad ku tidhahdaa sayid binu saabit ayay aniga iigu dhantay cumar binu khadaab baa loo tago waxaa hi amiir almu'miniin dee saxaabigu wuxu uhi sayid binu saabit bay iigu dhan tahay dee raggii isku kalsoonaaday ahaayeen adeer isagana anaa isaga iigu dhantay buu ihi cumar binu khadaab oo muxuu doonayaa dee wuxuu doonaya inaan maxkamaddii la geynin aada adugu magacaabataya wuxuu doonaya in masaajidka la geeya iyadana masaajidka iigu dhantay ina geeya buu yihi cumar binu khadaab iyadana sideedaa ku qaatay ilaa qofku marka gartiisu caddahay ciddii loo dhiibaba wadduu haystaa caday dadkii wanaagsanaa ee isku kalsoonaabay ahay masaajidkii baa la yskugu yimid oo labadoodii horta markii hore yihi yaa amiir almu'miniin buu yihi cumar binu khadaab oo dee soo dhaweeyey waana masaajidka bartankiisa wuxuu hi war mar dambe aniga amiir almu'miniin hay odhani buu yihi ka miyaad garanaysaa buu yidhi haysta waa sayidulqur'aan waa ninkii qur'aanka rasuulku ka dhagaysan jiray baa haysta buu yidhi markaa aniga magac haygu yeedhin buu yidhi oo meeluna wada jooji hay odhanyaa amiir almuminiin magac gaara haysina buu yidhi ilaa inta aada gartayada qaadayso iska ilaali kelmadaasu yidhi yaanu moodin inaad aniga wax gaara isid burinayso halkiiba dee gartiibuu ku qaaday sayid binu saabito dee cumar binu khadaab baa dhaar lagu yeeshay halkiibuu ayaa lagu dhaariyey masaajidka bartankiisa yaa odhanaya cumar binu khadaab oo amiiralmuminiinki yaa la dhaarinay arrinkiina halkiibuu ku dhammaado nin walba danihiisuu qabsaday ila arrinkii waa lasoo afjaray alqadaau qadcu nisaac walow kaana xukma dardoosh waxaa la yidhi garsoorku waxa weeye doodoo lasoo afjaro xukunkii qarqooshna a noqdee war dadka ha la kala saaro oo markay wax yimaadaanna weliba wixii ummadda khuseeyey aanay dadka khilaafku gaadhin markaa ilaahay siduu khayru ku jiraa in loo waafajiyo halkan waxaynu uga ducaynaynaa laba saddex qof oo xanuunsanaya oo alxamdu lilaah dadka masaajidka ku xidhana ilaahay caafimaad ha siiyo inteenna xanuunsanaysa ee joogta iyo inta maqan ilaahay caafimaad ha siiyo intaa soo codsatay saacatuljaaba ku jira ilaahoo doomaannu ay jilicsan gacmahaanu ku horaysanna ilaahu caafimaad siiyo sala allah